bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamin wالsalaatu wasalaamu عlى rasuuli اllah slى اllah عalyh wعlى alihi وصaxbih wslm allahuma wafiqna min alaqwali wاlacmaali lima tuxibh watarda waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo tobnaad ee suurat اlkahfi allah waxau ihi subxaanah وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا weli waxaynu ku dhex jiraa qisadii asxaabuulkahfi ilaa aayadda lix-iyo labaatanaadna waxaynu ku dhex jiraynaa qisadan allah waxau idhi subxaanah wa taraa waxaad arkaysaa ashamsa cadeedii ayaad arkaysaa idaa talacat markay soo baxayso cadeeddu tasaawaru iyadoo ka leexanaysa can kahfihim godkoogii ay ku jireen iyadoo ka leexanaysa daata alyamiini dhinaca midig uga leexanaysaoo uga baydhasa ayaad arkaysaa wa idaa garabat marka ay dhacaysana taqriduhum iyadoo u goynaysa daata shimaali xagga bidixda oo dhankaa u dhaafaysa ayaad arkaysaa walxaal hum iyagu fii fajwa meel bannaan oo waasaca ay kaga sugan yihiin minhu godkaa ay ku jiraan allah waxa uu ihi daalik arrinkaas oo ah ilaahay tabaaraka wa tacaala awliyadiisa inuu ilaalinayo oo dhibaatada cadeedda iyo kulkeedana uu ka dhowrayo oo gelin hore iyo gelin dambe midna aanay kulkeeda arkayn arrinkaasi min aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa waaweyn ayaa uu ka mid yahay ee lagu aqoonsado allah awooddiisa iyo qudradiisa oo waa arrin mucjiso ah oo awoodda iyo qudrada alleh daliil iyo calaamad u ah allah waxau idhi man yahdi illaah ruuxa ilaahay uu hanuuniyaa fa huwa almuhtadi isagaa ah ka hanuunsan waman yudlil ruuxa u halleeyana falan tajida u heli maysid lahu isaga weliyaa mid arrinkiisa tawalliyo u gargaara weligaasoo murshidaa hanuuniyo oo hagaajiya u heli maysid wa taxsabuhum waxaad u malaynaysaa nimankaa asxaabuulkahfi dhallintaa godka galay ayqaadan inay soo jeedaan baad moodaysaa oo indhaha way kala hayaan walxaal hum iyagu ruquudun ay hurdaan haddana waxaad moodaysaa inay soo jeedaan wa nuqallibuhum allah waxau idhi waanu rogrogaynaa oo daata alyamiini dhinaca midig ayaanu u rogaynaa wa daata shimaali iyo dhinaca bidix oo sidii dad soo baraarugaya ama soo jeeda ayaa kolba dhinacay isku rogayaan ilan haddii kale dhinacooda dhulku waa cuni lahaa dhinac keliya hadday u jiifaan allah waxau idhi wa kalbuhum aygoodii la socdayna baasitun waa mid fidiyey diraacayhi labadiisii dhudhun bilwasiidi godka afaafkiisii ama bannaankii hore albaabka godka laga gelayo halkaasuu labadiisii dhudhun isna ku fidiyey isagana waxaa haleelay ragga wixii helay oo waa yacni hurdadaa ku dhacday ayaa isagana ku dhacdoo waa seexdo waa la seexiyey allah waxau idhi low iطalacta haddii aada arki lahayd calayhim iyaga oo dul joogsan lahayd lawallayta waad ka jeedsan lahayd minhum iyaga firaaran liajli firaarin carar aad ka cararayso dartii ama firaaran ay faaran xaal aad ka cararayso walamuli'ta waxaana lagaa buuxin lahaa minhum iyaga xaggooda rucbaa argagax oo haddaad soo dul joogsato argagax ayaad ka carari lahayd oo maad xamisheen araggooda iyo muuqaalkooda waa haybad iyo cabsi ilaahay uu huwiyey oo dad iyo duunyatoona aanay ku soo dhacayn ilaa haddii kale dhib baa ku dhici lahayd oo dugaag iyo dadba dee halis bay u geli lahaayeen alla waxa uu ihi wakadalika bacanaahum wakadalik ay kamaa anamnaahum sidaanu u seexinay ayaa bacanaahum aanu u soo toosinay liyatasa'aluu si ay isku weydiiyaan baynahum iyaga dhexdoodu si ay isku weydiiyaan bal hadda intay nagaadeen ama intii ay hurdeen qaala waxa uu idhi qaa'ilun mid yidhaahdo oo minhum iyaga ka midihi kam imise ayaa labistum aada nagaateen qaaluu waxay yidhaahdeen qaarkood labisnaa waxaynu nagaanay yowman maalin aw bacda yowm ama maalin barhkii oo maalinta iyadoo cadeedu ay soo baxayso ayaa ay godka galeen waxaana la soo toosiyey cadeeddii oo sii dhacaysa dee waxa bay moodeen maalinta lafteedii markaasay yidhaahdeen weliba maalin dhan maahee oo cadeeddii weli mabay dhicine waa maalin barhkeed qaaluu waxay yidhaahdeen qaarkoodna markay dareemeen arrintu intaa inay ka badnayd rabbukum rabbigiin baa aclamu u ogaal badan bimaa labistum ay bilubsikum nagaanshihiinna ilaahay baa u ogaal badan ee fabcathuu dira axadakum midkiin dira biwariqikum lacagtiinan haadihi tani alla dira ila almadiina magaaladiina u dira waa magaaladay ka soo hijroodeen ee diintooda kala soo carareen oo falyandur ha eego ha ka fiirsado markuu magaalada tago ayuhaa askaa ay ayu ahli lmadiina magaalada dadka jooga kooda askaa ugu dahirnaan badan dacaaman xagga cuntada dad xalaal miiraday ahaayeen waxay yidhaahdeen midkiin intaad dirtaan lacagtiinan ha ydinku soo adeego hana ka fiirsado ka ugu cunto wanaagsan ee cuntadiisu ay xalaal iyo dayib ay tahay oo falyaatikum dabeed haydiinla yimaado birisqin arsaaqad iyo wax la quuto haydiin keeno minhu kaa waxa weeyaan ugu dahirnaanta badan xagga cuntada ha ydinka keeno wax la cuno walyatalaqaf hana xeeladaysto oo ha isdhuubo oo ha isdhowro yaan la dareemin halka uu ka yimid iyo halkuu ku noqonayo walaa yushciranna yaanu ogeysiinin bikum idinka axada qofna yaanu idiin sheegin oo idinsoo ogeysiin si aan dee loo soo tixraacin ama aan loo soo dabagelin waayo innahum iyagu waa qoomkoodiiye in yadharuu hadday idin daalacdaan calaykum idinka oo ay idin arkaan yarjumuukum dhagax bay idinku dilayaan aw yuciiduukum ama waxay idinku celinayaan fii millatihim diintooda baatilka ah walan tuflixuu liibaanina maysaan idan haddaad milladooda ku noqotaan abadan weligiin wakadalika acarnaa ay kamaa bacadnaahum sidaanu nimankaa usoo toosinay ee hurdadii uga soo bixinee uga soo saarnay ayaa acarnaa aanu daalacsiinay ama aanu tusnay calayhim iyaga qowmahum qoomkoodii baanu tusnay mafcuulka usoo qadar macnaha sidaa aanu hurdadii uga soo kicinay ayaa qoomkoodiina iyo dadkii wakhtigaa joogay aanu arrinkooda u tusnay oo u daalacsiina oo u arkeen liyaclamuu si ay u ogaadaan dadkaasi anna wacda allaah in ilaahay ballanqaadkiisa bacdiga uu ballan qaaday xaqun xaq uu yahay iyo wa anna asaaca in saacadda qiyaame laa rayba fiihaa wax shakiya aanu ku jirin dhiciddeeda oo ay dhab tahay id wakti ayaanu daalacsiinay dadka ama qoomkooda aanu tusnay oo id waxaad ku xidhaa acarnaa ku tacalluji id wakti ayaanu daalacsiinay dadka oo aanu tusnay wakhtigaasoo yatanaasacuuna ay doodayeen baynahum dhexdooda amrahum arrinkooda ay ka doodayeen markaasoo qoomkoodani ay ka doodayeen arrinkooda ay amra asxaabi ilkahfi nimanka godkan ku jira arrinkooda ay ka doodayeen muddada ay godka ku nagaadeen iyo waxa ay samaynayaan ma waxbay ka duldhisaan mise way iska daayaan iyo waxa weeyaan saacadda qiyaame iyo dhiciddeeda waxyaabahaas ayaa dhexdooda ay ka doodayeen qoomkoodu fa qaaluu dabeed waxay yidhaahdeen ubnuu dhisa calayhim iyaga korkooda ka dhisa nimankan asxaabulkahfi bunyaanan dhisma ka dhisa rabbuhum rabbigood ayaa aclamu u cilmi badan bihim iyaga eh qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii galabuu adkaaday calaa amrihim amarkooda kuwii ku adkaaday ee gacanta sare lahaa waa kuwii markaa dee maamulka iyo talada u hayee awoodda lahaa ee kelmadoodu ay fulaysay meel marka ahayd kuwiibaa waxay ku yidhaahdeen lanattakhidanna walee waxaanu ka yeelan oonu ka yeelan calayhim korkooda masjida masaajid lagu cibaadaysto ayaanu korkooda ka dhisi ayaa ay yidhaahdeen waxaa aayaadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala inoogu sii faahfaahiyey qisadii iyo arrimihii ku tacalluqayay asxaabu lkahfi mucjisooyinka cajiibka ah waxaa ka mid ah ee ilaahay ku karaameeyey addoommadiisa diintii la soo cararay ee qoomkoodii ka haajiray in waxa weeyaan godkooda buurta dusheeda ku yaalla oo halkay kaga jiraan aanay ahayn meel ka leexsan cadeedda ee meel bannaan oo ku beegan oo ballaadhan ay tahay ayaa haddana ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa tabaaraka wa tacaala waxaa ilaahay ugu naxariistay in cadeeddii marka ay soo baxaysee gelinka hore iyo marka ay zuushay xagga dhicitaanka waxa weeyaan u iilataba ilaa intay ka dhacayso labada gelinba midna inaan kulkii iyo cadeedda dhibaatadeedii aanay ku dhicin ilain jidhkooda cadeeddu si toosa hadday u hayso gelin hor iyo gelin dambaba dee way dhibaatayn lahay marka xikmadda ilaahay iyagoo iftiinkii cadeedda helaya oo dee jidhku kama maarmo neecawdii iyo hawadii helaya jidhku uu u baahnaa ayaa haddana wixii dhibaatayn lahaa ilaahay kaga dhowray awooddiisa oo gelinkaa horena waxay uga baydhaysaa xaggaa midig godka midigtiisa ayay ka maraysaa si aanay si toosa fallaadha iyo qoraxdu aanay ugu dhicin waxa weeyaan galabtiina dhinacaa bidix ayay u goynaysaa oo ay u dhaafaysaa marka labadii jeerba ilaahay tabaaraka wa tacaala dhibaatadii iyo kulkii cadeedda waa ka dhowray inay mucjiso tahay waxa kuugu daliila wahum fii fajwatin minhu yacni ilaahay waxa uu tilmaamay meel bannaan waasaca oon cidhiidhi ama meel leexsan ahayn inay godka kaga jireen ilaan haddii waxa weeyaan ay meel cidhiidhiya ama leexsan ay ku jiraan waxa weeyaan waxaa la odhan lahaa cadeedda ama gidaarka ama waxbaa ka xijaabay laakiin meel waasaca oo aan ahayn cidhiidhina aan ahayn aan leexsanaynna oo haddaan ilaahay ka duwan si toosa ay fallaadhuhu ugu dhici lahaayeen ayaa ay hurdeen oo ilaahay uu seexiyey laakiin mucjiso waxa ah in dee ilaahay tabaaraka wa tacaala biqudratihi labada waktiba kolba dhinacu u dhaafiyo midna aanay dhibin alla markaa wuxuu ku tilmaamay arrintaas daalika min aayaati illaah arrinkaa la soo sheegay wax iska caadiya ma aha waa ilaahay aayaadkiisa waaweyn ee wax lagu qaato ayaa ay ka mid yihiin ilaahay waxa uu tilmaamay in cidda alla uu hanooniyaa uuni ay hanoonsan tahay cidduu halleeyana cid hanoonin karta aanay jirin man yahdi illaahu fa huwa almuhtad waman yudlil falan tajida lahu waliyan murshida waxaa kalou rabbi tilmaamay in la moodayo inay soo jeedaan oo indhaha waa kala hayaan sida jalaaludiin almaxalliba tafsiirka uu ku tilmaamayo indhahoodu way furan yihiin oo waa kala hayaan marka qofku wuxuu moodi lahaa hadduu arko niman soo jeeda mana soo jeedaana waa hurdaan waxaa kaloo mucjizaadka ka mid ah dee waxaa lagu yaqaanaa caadada dhulka shay kastoo ku raago dhulka laasimo oon dhinacna uga dhaqaaqin inuu dhulku cuno oo uu raadeeyo saamayn ku yeesho ama loox ha noqdo ama bir ha noqdo ama dee aadamaha basharkiisa oo iska daciifaba ha noqdo wax kastoo dhulka ku raaga ciiddu way cuntaa ilaahay xikmaddiisa nimanka halkaa jiifay saddex boqol oo sannadood iyo sagaal sannadood oo ziyaado ah ayaan jidhkoodii isbedelin oo markii ay soo tooseen sidoodii iyagoo kaamil ah ay u soo kaceen ilaahay markaa wuxuu ugu nicmeeyey dee sidii dad soo jeeda oo kulbo baraarugaya inay midig iyo bidix kobe dhinac isku rogayeen ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu awoodaa iyagoon dhinacna isku rogin dhinacooda inuu dhowro laakiin dee sunnada nolosha aynu ku naqaano sideedii unbaa ilaahay kula dhaqmay oo laguma dayn dhinac keliyae kolba dhinac baa loo rogayay si aanu dhulku wax u yeelin waxa kale oo la socday oo barakadoodii ay soo gaadhay aygii la socday isagoo ay ah oo xayawaan ah ayaa maca daalik suxbadu fadliga iyo sharafta ay leedahay ciddu cidda ay raacduun inay la maqaam noqoto aygiina karaamadoodii waa soo gaadhay oo aygaana waxaa lagu tuuray korkiisa wixii iyaga lagu tuuray oo intay hurdeenba waa la hurdeen markay soo kaceenna waa la soo kacay marka aygaas waxaa lagu tilmaamay wa kalbuhum baasitun diraacayhi bilwasiidi godka afaafkiisa sidii wuxuu gaadh ka hayo halkaasaa isaguna dhudhankiisa uu ballaadhiyo uu fidiyey oo uu jiifay waxaa lagu tilmaamay muuqaalkooda iyo mandarkooda mid argagax badan oo alla waxau ihi low iطalacta calayhim lawallayta minhum firaaran walamuli'ta minhum rucba haddii aada arki lahayd oo qof isdul taagi lahaa waa ka jeedsan lahaa isagoo ka cararaya kana argagaxsan xikmadda ku jirtaa waxa ay tahay haddaan haybaddaas iyo cabsidaa iyo rucbigaa aan la huwin dee cid kasta oo soo martaa dhibaato inay kula dhaqaaqdaa suurtogeli lahayd oo aadama hadday ka nabad galaan dee xayawaanaad baabanay ka nabad galeen laakiin bixikmat illaahi caza wajal wa biqudratih ina allaha calaa kulli shayin qadiir waxaa la huwiyey haybaddaa iyo cabsidaas ciddii indhaha saartaa anay isdultaagi karayn ee ay ka cararayso ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala siduu markii horeba u seexiyey inuu soo toosiyey waxaanuu u soo toosiyey liyatasaa'aluu baynahum si ay bal isku waraystaan waataynu xalay soo maraynay linaclama ayu lxisbayni axsaa limaa labisuu amada waxaa loo soo toosiyey si waxa weeyaan loo muujiyo bal labadooda kooxood waa iyaga uun labaduba eh cidda muddadii koobtay ama waxa weeyaan si fiican u garata marka allah wuxuu ku tilmaamay halkan in sidii markii horeba uu u seexiyey uu soo toosiyey si ay isku waraystaan waraysigii markaa waa kan qaarkood waxay yidhaahdeen labithnaa yawman aw bacda yawm maalin ama maalin barhkii unbaabanu hurudnay oo waxay moodeen markii ay soo gelayeen maadaama aroor ay ahayd markan ay soo tooseenna galab ay ahayd maalintay soo galeen galabteedii baabay moodeen marka yawman aw bacda yawm barhkoodna waxay yidhaahdeen markay dareemeen muddadu intaa inay ka badan tahay cilmiga ilaahay bay u celiyeen rabbukum aclamu bimaa labistum kuwaasaana saxa cilmigiiyo ogaalka ilaahay u celiyey dabadeed waxay yidhaahdeen war midkiin dira lacagtanna ha qaado magaaladii haynooga soo adeego waxaynu quudanno ama cunto aynu ka dhiganno dee haynooga keeno waxayse ku xidheen falyandur ayuhaa askaa طacaaman ha eego qofka ugu cunto wanaagsan waxay uga jeedaan yacni xalaal wax xalaaloon xaaraan ahayn haynoo soo raadiyo marka waxay tilmaamaysaa dee siday xalaal miiradka u ahaayeen ma aha un caloosheenna wax buuxiyo soo miis ama soo qaad waxaa kolay kula dardaarmeen waa inuu xeeladaysto oo isqariyo cidna aanu ogeysin arrinka waayo hadday ogaadaan dhagax bay idinku dili ama diintiin diintooda ayay dib idinku celin waxaa markaa culimmadu tilmaamaa ninkii markuu magaaladii tegey dee wuxuu arkay dadkoon dadkii ahayd xaalkoon xaalkii ahayd lacagtoon lacagtii ahayd yacni saddex boqol oo sannadood iyo sagaal sannadood ayaa dee ay hurdeen oo ay ka maqnaayeen madiinada marka boqorkay ka soo carareen iyo dadkay yaqaaneen iyo lacagtii la isticmaali jiray wixii oo dham uu isbedelay dadkiina way inkireen war ninkani muxuu ahaa muxuu sitaa tii waxay sababtay markaas dee in lasoo tix raaco oo waxa weeyaan godkoogii loogu yimaado isagiina uu soo noqdo ilaahay xikmaddiisa mar alla markii la ogaaday ee la taalacday ee loo yimid ayaa ilaahay naftii ka wada qabto halkaa ay geeridoodii rasmiga ahayd ay ku soo gaadhay allah markaa waxau ihi wakadalika acarnaa calayhim liyaclamuu ana ana wacd allahi xaqu waana asaaca laa rayba fiiha id yatanaasacuuna baynahum amrahum faqaaluu bnuu calayhim bunyaana waxaa alla uu tilmaamay markaas inuu ilaahay daalacsiiyey arrinkooda dadkii oo macnaha qoomkoodii dee dadkii qoomkoodii hore ka tafiirnaa ee joogay kuwii hore waa dhinteene in la tusoy oy arkeen waxaana loo tusay liyaclamuu anna wacda allaahi xaq si ay u ogaadaan ballanqaadka ilaahay inuu xaq yahay saacadduna ay tahay dhicitaankeedu mid hubaalah oon shaki iyo medmadow lahayn halka markaa laga tusinayo anna wacd allaahi xaqun waxa weeye inay dareemaan ilaaha tabaaraka wa tacaala nimankaa seexiyey saddex boqol oo sannadood iyo sagaal sano ee haddana soo nooleeyey inuu awoodo dee iyagana markay dhintaan inuu dib u soo nooleeyo oo halkaa ay ka daliishadaan xaqnimada dhicitaanka saacadda iyo bacsiga iyo isa soo saaridda dambe waxay ka doodayeen qoomkoodu markaa arrinkooda oo waxay isweydiinayeen imisay nagaadeen muddadoodu intay ahayd maxaynu samaynaa aynu ka dul dhisnaa waxa marka arrinkii ku adkaaday kuwii talada iyo arrinka hayey ee awoodda lahaa oo yidhi korkooda masaajid baanu ka dhisi ilaahay markaa wuxuu inooga xikaayooday dee arrinkay iyagu damceen inay halkaa masaajid ka dhisaan marka culimmadu waxay isweydiiyeen arrintan xikaayadeedu dee iyaga dadka wakhtigaa jiray miyay u bannaanayd ilain sharaa'icda hore iyo sharcigeennu meelo badan bay ku kala duwan yihiin mise waxaa loo soo arooriyey calaa sabiili dammi ceebayn lagu ceebaynayo ee iyaga laftooda umay bannaanayd waxaase innaka shariicadeenna muqararka oo ku sugan inaanay bannaanayn in qabri iyo meel cid lagu aasay in goob cibaado laga dul dhisaa diinteenna waa ku mamnuuc waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi sida xadiidka saxiixeynka ku sugan ee caaisha ay warinayso lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid nebigu waxa uu yidhi ilaahay waa nacdalay yahuud iyo nasaara ama ilaahay ha nacdalo khabari iyo ducaayi labadaba jumladu waa noqon kartaa maxay nacdashaa ku muteen ambiyadooda xabaalahoodii ayay ka samaysteen masaajido iyo goobo cibaado caaisha waxay tidhi yuxadiru maa sanacuu nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu sidaa leeyahay wuxuu dadka uga digayaa kuwaasi waxay sameeyeen marka masaajido in waxa weeye laga dul dhisto xabaalaha ama kuwa ambiyada ha noqdaan ama kuwa saalixiinta eh waa mamnuuc lianna hada wasiilatun ila shirki waayo ilaahay hayrkii in la caabudo ayay wasiilo iyo sabab ay u noqon kartaa allah waxau ihi wa taraa waxaad arkaysaa ashamsa cadeedii oo idaa alacad marka ay soo baxayso tasaawaru ka leexanaysa can kahfihim godkoogii daata alyamiin xagga midigta uga leexanaysa wa idaa garabat marka ay dhacaysana taqriduhum u goynaysa daata shimaali xagga bidixdoo u dhaafaysa walxaal bay sidaa cadeedu ay samaynaysaa hum iyagu fii fajwatin waxa weeyaan meel waasaca ay kaga sugan yihiin minhu godka waxay culimmadu tilmaameen oo ay yidhaahdeen waxaa cibaaradana ay tilmaamaysaa wahum fii fajwatin minhu in cadeedan waxa weeyaan kulkeeda iyo kulaylkeedu aanu soo gaadhayni inaanay ahayn shay xisi oo muuqda oo godkii oo leexsan oo gidaar ka xigo macnuhu ma aha waayo hadday sidaa noqon lahayd dee wax mucjiso oo weyn oo la xuso aayad lagu tilmaamo may noqoteen oo shay kastoo xisiya haddaad cadeedda xaggeeda iska xijisiiso dee wuu kaa teedaya waana kaa ilaalinaya laakiin waxaa loo jeedaa wax xisi oo muuqda oo cadeedda xaggooda ka xigaa ma jira e ilaahay baa awooddiisa iyo qudradiisa kolba dhinac ugu dhaafinaya wa hum iyagu fii fajwa ay muttasacin minhu waxay ku sugan yihiin meel ballaadhan oo bannaan ah oo godka minhu godka ka mid ah alla waxau ihi daalik arrinkaasi min aayaati illaah waa ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkiisa lagu waantoobee wax lagu qaato astaantiiyo calaamadana u ah ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa iyo cadamadiisa allah waxau ihi man yahdi illaah allah ruuxuu hanuuniyo fa huwa isagu almuhtadi ka hanuunsan weeyi waman axadka yudlil ilaahay u halleeyana falan tajida u heli maysid lahu isaga waliya mid arrinkiisa maamula oo murshida hanuuniya oo hagaajiya wa taxsabuhum waxaad u malaynaysaa asxaabulkahfigaas ay qaadan kuwa soo jeeda ayaad moodaysaa walxaal hum iyagu ruquudun kuwa hurdo ay yihiin wanuqallibuhum waanu rogrogaynaa baa alla wuu yidhi oo daata alyamiini xagga midig baanu u rogaynaa wa daata shimaali iyo xagga bidix wa kalbuhum aygooduna baasitun waa mid fidiyey diraacayhi labadiisa dhudhun ayuu ku fidiyey bilwasiidi albaabkii ama afaafkii godka ayuu dhudhumadiisa ku fidiyey oo isna wuu hurdaa alla waxau idhi law iطalacta haddii aad daalacan lahayd ama aada arki lahayd calayhim iyaga lawallayta waad ka jeedsan lahayd minhum iyaga firaaran carar aad ka cararaysa darteed baad uga jeedsan lahayd walamuli'ta waxaana lagaa buuxin lahaa minhum iyaga xaggooda rucbaa argagax iyo cabsi alla waxau idhi wakadalik ay wakamaa anamnaahum sidaanu u seexinnay oo kale ayaa bacadnaahum aanu u soo toosinnay liyatasaa'aluu si ay isku weydiiyaan baynahum dhexdooda oo waa maxay waraysigu qaala waxa uu yidhi qaa'ilun mid yidhaahda oo minhum iyaga ka midihi kam imisaad labistum nagaateen qaaluu waxay yidhaahdeen barhkood labisnaa waxaanu nagaanay yowman maalin aw bacda yowm ama maalin barhkii qaaluu waxay yidhaahdeen barhkoodna rabbukum rabbigiin ayaa aclamu cilmi badan bimaa labistum ay bilubsikum nagaanshihiinna allaa og fabcathuu waxaad dirtaan axadakum midkiin dira biwariqikum lacagtiinan alwariq waa lacagta fidada ah haadihi ee tani ah ku dira ila almadiina magaaladiina u dirta falyandur ha eego markaas ayuhaa ay ayu ahli lmadiina magaalada ehelkeeda keebaa askaa ugu dahirnaan badan dacaaman xagga cuntada oo cuntadiisu ugu xalaalsan tahay oon xaalaani ku jirin falyaatikum ha ydinkala yimaado markaa birisqin risq iyo waxaa quudataan ama aada cuntaan minhu kaa xaggiisa kaa cuntadiisu ay xalaasha tahay walyatalataf hana xeeladaysto culimmadu waxay tilmaamaan walyatalataf ta'daas marka la joogo waa kala barhtankii qur-aanka oo dhan waa wasat lqur'aan bay ku tilmaamaan marka walyatalataf ha xeeladaysto oo macnaha dee hays farsameeyo hays qariyo walaa yushciranna yaanu ogeysiinin bikum idinka axadan qofna yaanu idin ogeysiin waayo innahum iyagu qoomkeennani in yadharuu hadday taalacdaan ama ay arkaan calaykum korkiinna yarjumuukum dhagax bay idinku dilayaan aw yuciiduukum ama waxay idinku celinayaan fii millatihim ama diintoodii bay idinku celinayaan walan tuflixuu liibaanina maysaan idan haddaad diintooda ku noqotaan abadan weligiin wakadalik ay wakamaa bacadnaahum sidaa aanu u soo toosinnay ayaa acharnaa aanu u taalacsiinay ama u tusnay calayhim iyaga qowmahum qowmkoodii oo maxaanu u tusnay liyaclamuu si ay qoomkoodu u ogaadaan markay arkaan intay hurdeen iyo haddana alla inuu soo nooleeyey si ay u ogaadaan anna wacd allaah in ballanqaadka ilaahay soo bixinta dambe uu ballanqaaday xaqun xaq ay tahay wa anna asaaca iyo in saacadda qiyaame laa rayba shaki fiihaa dhicitaankeeda ama dhexdeeda aanu ku sugnay id wakti ayaanu daalacsiinay ama aanu tusnay qoomkoodii yatanaasacuuna qoomkoodu ay ku doodayeen baynahum iyaga dhexdoodu amrahum asxaabulkahfiga arrinkooda dhexdooda ay ku doodayeen oo fa qaaluu ay yidhaahdeen qaar ka midihi qoomkaas ubnuu dhisa calayhim korkooda waxaa ka dhistaan bunyaanan dhisma ka dhisa rabbuhum rabbigood aclamu isagaa u cilmi badan bihim iyaga qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii qalabuu adkaaday ee calaa amrihim arrinkooda ku adkaadee gacanta sare lahaa kuwoodii madaxda ahaa ee awooddu gacanta ay ugu jirtay waxay yidhaahdeen lanattakhidanna waxaanu ka samaysan walle waxaanu ka yeelan oonu ka yeelan calayhim korkooda masjidaa masaajid baanu korkooda ka samaysan oonu ka yeelan ayaa yidhaahdeen sayaquuluuna halaathatu raabicuhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bilgayb dadkii ayaa ku doodaya tiradooda iyo ciddadoodu inta ay tahay markaa qoloba meel bay ku qaadaysaa sayaquuluuna waxay odhanayaan dadka arrinkooda dhex gelaya doodaya ka doodaya arrinkoodu halaahatun ay hum iyagu asxaabulkahfigu halaahatun waa saddex saddex bay ahaayeen raabicuhum kooda afraynayee afraadna kalbuhum aygoodu ahaa qola sidaasay odhanayaan wa yaquuluuna qolo kalena waxay odhanayaan khamsatun hum iyagu asxaabulkahfi khamsatun shan weeyaan saadisuhum kooda lixaadee lixaynayaana kalbuhum aygoodu ahaa rajman ganis ay ganayaan darteed bay sidaa u odhanayaan bilgaybi wax maqan ay ganayaan oo hadal ay iska tuurayaan iyagoon ogaal iyo cilmi u lahayn ama rajman ficil usoo qadaro yarjumuuna rajman bilgaybi kuwa sidaa lihi waa labadan qolo ee lasoo xusaye labada qoloba kuwa halaatada ku sheegay iyo kuwa khamsada ku sheegayba labada qoloba yarjumuuna way ganayaan rajman ganis bilgaybi waxa maqan bay ganayaan oo wax iska qayboonay ogeyn ayay iska tuurayaan oo ay ku hadlayaan wayaquuluuna qolo kalena waxay odhanayaan sabcatun toddoba weeyi ay hum sabca asxaabulkahfigu waa toddoba wa haaminuhum kooda sideedaadna kalbuhum aygooda ayuu ahaa qul waxaad tidhaha nebi allow rabbii rabbigay ayaa aclamu u cilmi badan biciddatihim tiradooda maa yaclamuhum ma ogo ma garanayo ilaa qaliilun in yar oo idinka mida mooye cid kale ma oga oo cilmi uma laha ee falaa tumaari ha ku doodinoo ha ku murmin nebi allow fiihim ay fii sha'nihim nimankaas asxaabulkahfi arrinkooda iyo tiradooda ha ku doodin ilaa miraa'an dood mooyaane doodaasoo daahira muuqata oo yaqiinoo la hubo oo wixii lagu waxyooday ah mooyaane wax kale ha kaga doodin walaa tastafti hana ka jawaab dalbin istiftaagu waa talabulfutya ama talabuljawaab marka walaa tastafti ha ka jawaab dalbin oo jawaab ha weydiinin fiihim ay fii sha'nihim asxaabulkahfiga arrinkooda jawaab ha ka weydiinin axadan qofna qofkaasoo minhum ay min ahli lkitaab kuwii kitaabka la siiye ka mid ah qof ka mida ahlulkitaabkana arrinkooda waxba ha ka weydiinin walaa taquulanna hana odhanin nebi allow lishay-in shay ha ku odhanin innii anigu faacilun waan samaynayaa daalika shaygaa hadan berri toole ayaan samaynayaa ha odhan ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooyaane ay ilaa mutalabbisan bimashii'atih xaal aad ku dheehan tahay ilaahay mashii'adiisa mooyaane se jalaaleynkuuu soo qadaraya oo macnaha inaad tidhaahdo inshaa allah in shaa allaahu inaad tidhaah mooyaane ha iska odhanin adoo goynaya oon mashiicada alle arrinka ku xidhin waan samayn ha iska odhanin ama ilaa an yashaaa allah ay ilaa qaa'ilan in shaa allah adigoo odhanaya in shaa allahu mooyaane si kala ha u odhan waxaasaan berri samayn wadkur rabbak rabbigaa xasuusa nebi allow idaa nasiita markaaad wax ilowdo oo mashiicadaa haddaad ilowdo rabbigaa xasuuso oo ka dabageeyo in shaa allah dheh ama caam ka dhig oo wadkur rabbak rabbigaa xasuuso idaa nasiita markaad ilowdo ama mashiicada ha noqoto ama mas'alo kale ha noqotee mar alle markaad wax ilowdo rabbigaa xusuuso oo xuska alle u noqo wa qul waxaana tidhaha nebi allow casaa an yahdiyani inuu hanuuniyo ayaa xaqiiqa ah rabbii rabbigay inuu igu hanuuniyo liaqraba mid ka dhow min haadaa kan oo qisadan asxaabulkahfiga ah rashadan hanuun ahaan waxa ilaahay xaqiiqo ku yahay inuu igu hanuuniyo qisadan asxaabulkahfiga mid ka dhow xagga hanuunka iyo rumaynta risaaladayda iyo nebinimadayda waqad facal ilaahay waana sameeyey sidaasoo dee mucjizaad badan oo astaan iyo daliilo ah nebinimada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa rabbi uu siiye oo ku manaystay walabithuu waxay ku nagaadeen nimankii dhallinyarta ahaa ee godka galay fii kahfihim godkoogii waxay ku nagaadeen halaatha miatin saddex boqol oo siniina sannada ah wasdaaduu waxay siyaadsadeen tiscaa sagaal marka saddex boqol oo sannadood iyo sagaal sano oo siyaado ka ah ayaa godka ay ku jireen qul waxaa tidhaha nebi allow allaahu alle ayaa aclamu ogaal badan bimaa labithuu intay nagaadeen ay bilubhihim nagaanshahooda allaa og lahu ay lilaah alla ayuunbuu u sugnaaday haybu samaawaati samooyinka waxa ku maqan iyo walardi arlada waxa ku maqani absir arag badanaa bihi ay billaah alle tabaaraka wa tacaala oo wa asmic maqal badanaa ay bihi billaahi alle tabaaraka wa tacaala siiqadani waa min siyaqi tacajub oo naxwada sidaad ku dhigateen siyaqa wax loola yaabo ayaa waxaa ka mid a maa afcalahu iyo afcil bihi marka waa labadii siiqee qiyaasiga u ahaa mid ka mid ahoo afcil bihidii marka afcil bihi yacni suuradeedu waa suuratu amrin oo amar baad moodaa asmic iyo absir waana ficil maadi faacilkeeduna waa bihidaas ba'du ay la socoto macnuhuna waxa uu noqonayaa absir bihi ay maa absarahu maxaa ilaahay ka arag badan wax walba waa arkayaa wa asmic bihi maa asmacahu maxaa ilaahay uga maqal badan shay walba likulli masmuuc wax kasta waa maqlayaa marka waa siiqatu tacajub oo sida ilaahay u arag badan yahay iyo sida ilaahay wax walba u maqlayo ee la yaabka iyo cajabta badan ayaa la tilmaamayaa macnuhu markaa waxa weeyi absir bihi ay billaah ilaahay arki ogaa wa asmic ay bihi waa min baabi aliktifaa iyadana waa loo soo qadarayaa bihida faacilka ah ilaahay maqli ogaa oo arki ogaa maa lahum uma sugnaanin kuwa min duunihi alla sokadii min waliyin wax arrinkooda tawaliyo u gargaara uma sugna ilaahay sokadii ee ilaahay baa arrinkooda tawaliyey oo maamulay una gargaaray walaa yushriku ilaahay la wadaajin maayo fii xukmihi xukumkiisa axadan qofna qofna ilaahay xukumka uu leeyahay wax ka siin maayo oo wadaajin maayo oo in ilxukmu ilaa lilaah ilaahay keligii buu u sugnaaday xukumka iyo jidaynta iyo sharciyeynta iyo xalaalaynta iyo xaaraamaynta wax la taxriiminayo ilaahay baa tashriicaadkiisa iyo axkaamtiisa iska lahoo cidna wax ka siin maayo ciddii waxa weeyaan ku qabsata ama wax ka sheegataana waxa weeyaan waa gardarro iyo ishraak nooc ka mid ah alla waxa uu ihi watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbik watlu akhri nebi allow maa kii akhri uuxiye laguu waxyooday ilayka adiga oo min kitaabi rabbik rabbigaa kitaabkiisa ah laa mubadila wax bedelaa likalimaatih ilaahay kalimaadkiisa uma sugnaanin walan tajida helina maysid min duunih ilaahay sokadii heli maysid multaxadaa meel loo cararo ama loo ciirsado yacni meel alla meel ilaahay lagaga badbaado oo looga leexdo heli maysid oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ogaalkiisa iyo awooddiisa midna kabi ka baxsan kari maysid wasbir ku sabirsii oo ku xidh nafsaka naftaada ku sabirsii maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna caabudaya rabbahum rabbigood bilghadaati galinka horeeye walcashiyi galabtiiba yuriiduuna xaal ay doonayaan cubaaddaa ilaahay caabudayaa wajhahu ilaahay wejigiisa ay doonayaan oo muraad kale aanay lahayn walaa tacdu iyaanay ka tallaabin caynaaka labadaada indhoodii ay ka tallaabin canhum iyaga turiidu xaal aad doonayso ziinata alxayaati nolosha quruxdeeda noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd walaa tutic nebi allow ha ateecin man axadka akfalnaa aanu moogaysiinay ama aanu ka leexinay ee macnaha ka daboolay ha ateecin qalbahu qalbigiisa aanu ka daboolay can dikrinaa dikriga yaga ama aanu moogaysiinay ee mooganba oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay kaa ha ateecin oo iska ilaali oo wa kaana uu ahaaday kaasi amruhu arrinkiisuna uu ahaaday furutaa xadgudub mid dabarka goostay oo dunuubtiiyo macaasida dacal walba u daaqay marka furuta waa min alifraad yacni waxa weeyi waa xadgudub ama wa kaana uu ahaaday amruhu amarkiisu furutaa yacni waxa weeyaan gaboodfal oo waa min atafriid yacni waa min atafriid oo waa gaabinta ama gaboodfalka yacni marka waxa weeyaan shayga xadkii loogu talagalay laga gaabiyo ama laga gaboodfalo ayaa la yidhaha ifraad marka waa ka amarkiisu ahaaday imaa ifraatan aw tafriita ama wuu ka gaabiyey ama waa xadgudbay oo wuu dhaafay kaa iska ilaali waayo alxaqu bayna alifraadi waatafriid xaqu waa labadaa dhexdooda waqul waxaad tidhaha nebi allow alxaqu xaqu min rabbikum rabbigiin xaggiisuu ka ahaaday faman shaaa ruuxa doonaa falyu'min ha rumeeyo waman shaaa ruuxa doonaana falyakfur ha gaaloobo waayo inaa anaku actadnaa waxaan u diyaar garaynay lildaalimiina kuwa daalimiinta ah naaran naar baanu u diyaar garaynay naartaasoo axaata u koobay bihim iyaga u koobay suraadiquhaa derbigeedu u koobay oo dhinac alla dhinacay uga baxsadaan aanay helay wa in yastakiisuu haddii ay gargaar dalbaanna waa ahlu naarkii ah yugaasuu waxaa loogu gargaarayaa bimaa-in biyo ayaa loogu gargaarayaa biyahaasoo kalmuhli sida naxaas la dhalaaliyo oo kale ah kulka iyo kulaylka naxaastaa la dhalaaliye oo yashwi gubaya ama solaya alwujuuha wejiyada solaya oo gubaya bisa alla ilaaha waxaa xumaaday asharaabu wax la cabo yacni sharaabkaasaa u xumaaday almaqsuusu bidami sharaabuhum waxa cayda iyo canaanta lagu googoynayo ee lagu gaaryeelayaa waa cabbitaankooda wasaa'at way xumaatay hiya naartaasi waa xumaatay murtafaqaa xagga jiqilaysiga wax lagu jiqilaysto ama lagu nasto oo lagu sugnaado taasaa ugu xun ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey innaa anaku laa nudiicu dayici mayno ajra man mid abaalkiisa dayici mayno kaasoo axsana wanaag falay oo samafalay huwa manku camala yacni xagga camalka iyo cibaadada wanaag sameeyey kaa abaalkiisa dayici maynaa alla u yidhi subxaana ulaa'ika kuwaasi wanaagga sameeyey lahum waxay leeyihiin jannaatu cadnin nagaadi jannooyinkii jannooyin lagu nagaanayo jannooyinkaa lagu nagaanayo oo tajrii ay qulqulayaan min taxtihim hoostooda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan yuxallowna waxaa lagu qurxinayaa ahlu jannahaas fiihaa jannada dhexdeeda waxaa lagu qurxinayaa min asaawira jinjimo yacni gacmo ku xidhiyo waa shuuliyada iyo waxyaabaha dahabka ee gacmaha lagu xidho oo asaawir waa jamcu siwaar marka wixii gacanta lagu xidhaa siwaar la yidhaha ama asaawir marka waxaa lagu qurxinayaa min asaawira jinjimahaas ama dahabka gacmaha lagu xidhayo kaasoo min dahabin dahab ah wayalbasuuna waxaanay xidhanayaan hiyaaban dhar bay xidhanayaan dharkaasoo khuduraa cagaaran oo doog ah dharkaa cagaaran oo min sundusin xariirta teeda jilicda san ah iyo wa istabraqin teeda adagba ka kooban muttaki'iina xaalo ay yihiin kuwa ku dangiiga oo ku jiifa ama ku jiqilaysan fiihaa jannada dhexdeeda cala alaraa'iki sariiraha korkooda ku dangiiga nicma waxa wanaagsanaadoo nicmo lahaaday athawaabu abaalkaas abaalmarintaa jannada ayaa alla ilaahay wanaagsanaaday wax laysku abaalmariyo wa xasunat way wanaagsanaatay hiya jannadaasi waa wanaagsanaatay murtafaqaa meel lagu jiqilaysto oo lagu raaxaysto iyadaa ugu wanaag badan jacalana allahu min ahliha hadihi alaayaat waa tatimatu qisati asxaabi lkahfi waxa uun lagu sii dhammaystiray qisadii asxaabu lkahfi oo waxa alla uu tilmaamay inay dadkii ku qaybsameen tiradoodii oo qaar waxay yidhaahdeen waa saddex kooda afraadna ayga uu yahay qaar waxay yidhaahdeen shan bay ahaayeen ka lixaadna uu ayga yahay labadaa qolo waa la beeniyey oo alla waxa yihi rajman bilgayb wax qayb oo maqan unbay iska ganayaan oo ay tuurayaan wa yaquuluuna sabcatun wa haaminuhum kalbuhum qolada saddexaadna waxay tidhi waa toddoba aygu uu sideedaynayey waxaa jalaaluddiin almaxalli uu yidhi horta intii aynu soo wadnay min albaqara ila alisraa intaasi wuxuu ahaa tafsiirkii jalaaluddiin asuyuudi waa intuu dhammaystiray marka markii jalaaluddiin almaxalli uu dhintay caleyhi raxmat ullah oo sheekha suyuudi ahaa laakiin iminka kahfi ilaa birabbi nnaas waa jalaaluddiin almaxalli oo jalaaleyn waxaa loo yihi waa labada jalaal waa suyuudi iyo maxalli marka iminka kahfi wixii ka bilaabmay ilaa aakhirka oo dhan ilaa birabbi nnaas waa maxalliga intii hore oo dhanna suyuudi bay ahayd oo markuu maxalli uu dhintay ayuu intaa ku dhammaystiray waxyaabaha layaab kalena waxaa ka mid ah sida aan labada tafsiir loo kala garanay waayo waxay isku ahaayeen dee sheekh iyo ardaygiisii sidii uu maxalligu u waday unbaa suyuudina u maray markaa sanad kala saaray marka waa tafaasiirta ugu qiimaha badan marka jalaaluddiin almaxalli waxa uu yidhi wa wasfu lwalayni birajmi duuna athaalith daliilun calaa annahu mardiyun wa saxiixun wuxuu yidhi labadaa qolee hore tilmaanta lagu tilmaamay rajman bilgayb inay wax qaybuun iska ganayaan qoladan dambe ee saddexaadna laga aamusay waxay daliil u tahay in qowlkan saddexaad uu sax yahay oo tiradooda ay toddoba ahayd ayguna uu sideed ku ahaa ibnu cabbaasna waxa uu yihi fii qowlihi tacaala maa yaclamuhum ilaa qaliil waxa uu odhan jiray ana min alqaliili aladii istatna allah kaanuu sabcatan wuxuu odhan jiray intaa yari ilaahay soo reebay ayaan ka mid ahay ila alla wuxuu yidhi maa yaclamuhum ilaa qaliil in yarun baa og intaa yare og baan ka mid ahay baa ibnu cabbaas odhan jiray marka kaanuu sabcatan toddobay ahaayeen aayaddana waa laga fahmayaa waayo labada qowlee horunbaa la radiyey kan saddexaad waa la daayey alla waxau ihi qul rabbii aclamu biciddatihim maa yaclamuhum ilaa qaliilun falaa tumaari fiihim ilaa miraa'an daahira haddana maadaama tiradooda iyo intay ahaayeen xikmad badan oo ku jirta aanay jirin ayaa waxaa lagu yidhi ilaahay unbaa oge waxba arrintaa ha ku doodin oo hadday ahlu kitaabku kugula murmaan intanay ahaayeen iyo intanay ahaayeen iska daa waayo had iyo jeer halka cibradu ku jirtaa maaha tirada oo iminka marka lagu waantoobayo imisay ahaayeen ta cibradu ma aha laakiin waa xaalkooda iyo waayahooda iyo waxay soo mareen taasaa ictibaar iyo intay hurdeen ee haddana alla uu soo kiciyey ta cibro qaadashada lihi waa taas waxaa kaloo ilaahay aayaadkan ku tilmaamay ahamiyat lmashii'a walistihnaa in marka wax mustaqbali oo soo socda la doonayo in la sameeyo dee inaan la yska goosan oon la odhan waan samaynayaaye ilaahay mashii'adiisa lagu xidho waayo maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu ilaahay doonunba ahaada waxaan u doonin ahaan maayo oo dhici maayo marka nebiga waxaa lagu yidhi walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hadan ilaa an yashaa allah waxay culimmadu halkan kusoo arooriyaan nimankii waxa weeyaan quraysheed ee yahuud loo diray markii ay weydiiyeen su-aalaha qisatu asxaabilkahfi iyo yacni waxa uu nebigu ku yidhi igu soo noqda beraan idiin sheegaya biduuni istithnaa isagoon odhan insha allah marka waa laga reebay oo waxaa lagu yidhi walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hadan ilaa an yashaa allah xadiidka saxiixaana waxaa ku soo arooray nebi sulaymaan calayhi salaam inuu yidhi la atuufanna alleylata calaa mi'ati imra'a kulluhunna ta'tii bifaarisin yujaahidu fii sabiili illah wuxuu yidhi sulaymaan wallaahi caaw waxaan ku dawaafi oon macnaha u galmoon ama aan jimaaci boqol haweena oo kulluhunna ta'tii bifaarisin yujaahidu fii sabiili illah mid walba ay la iman doonto nin waxa weeyaan fardafuul ah oo ilaahay dartii u dagaalama walam yaqul in shaa allah in shaa allahu ma odhan dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay lam yaxmil minhunna ila imra'atun waaxida jaa-ad bishiqi insaan boqolkii kamay uuraysan mid keliya mooyaane oo iyaduna la timid maaha insaan dhammaysta insaan barhkii nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam waladii nafsu muxamadin biyadih low qaala in shaaa allah lam yaxnad wa kaana darakan lixaajati wuxuu rasuulku yidhi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee hadduu sulaymaan in shaa allahu odhan lahaa markuu lahaa la atuufanna leyla calaa mi'ati imra'a dhaartiisaasina ma baaqateen danta iyo muraadka uu leeyahayna waa gaadhi lahaa marka waxaa mihaal ugu yihuun xadiidkaasi dee waxa wixii mustaqbala marka la samaynayo in in shaa allahu aan la iloobin in shaa allah sidaasaan yeeli si aada muraadkaaga u gaadho waxaa aayaadka ku sugan alamru bimujaalasati الsaalixiina wa mujaanabati alghaafiliin waxaa layna amray in lala fadhiisto oo lala mijliso oo lala socdo dadka wanaagsan haafiliinta mooganna in laga digtoonaado maanta majaalista khaflada iyo mooganaantu way cambiran yihiin oo hudheelada iyo maqaaxyaha iyo goobaha sheekada iyo laqwiga iyo lahwiga ruuxu shan saacadood hadduu fadhiyo isma dareemayo laakiin dikriga iyo waxyiga goobta lagu hayo waxaa laga yaabaa qofkii inuu xamili kari waayo waxaa weeya nin ardayda ka midaan waa min baab ilxikaaya uune aan ku idhi xalay casharkii wuu inagu dheeraaday oo dee saacad iyo afartan baynu gaadhnay markaasuu yihi sheekh maqaaxyahaba markaanu fadhino shan saacadood haddii la fadhiyo lama dareeme eh waa caadi marka waa mithaal iyo xikaayo uunan soo arooriye waa arrin xaqiiqo ah iyadoo ay habboon tahay dee koobitaanka iyo ikhtisaarku haddana goobaha sheekada lagu hayo naftu way macaansanaysa maba dareemayso sheekadaba iska daaya bal aduu moobilkan tusaale usoo qaado dee qaar baa laga sheegaa waxa weeyaan bacd alcishaayiga moobilka uu bilaabo aadaanku unbuu ka kacaa subaxa laa xawla walaa quwata illa billah dee gariibna maaho dadka qaarkood bahalka waxaad mooddaa in lagu sexray marka calaa kulli xaal mujaalasada saalixiinta in lagu dadaalo ayuu ilaahayna amray kuwa moogan majaalistoodana laga fogaado oo rabbi waxa uu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha nebi allow waxaad naftaada ku sabir siisaa inakuna dee tusaaligu noo yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam oo waa kaga dayananaa kuwa ilaahay caabudaya gelin hore iyo gelin dambaba ee waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wejigiisa iyo ridihiisa raba kuwa naftaada ku sabirsii waxaa la yidhi indhahaagu yay ka tallaabin kuwaas oo cid kale ha u hanqaltaagin iyaga ku sabir adoo adduunyo doonaya indhahaagu yay ka tallaabin kuwaas kuwa aanu moogeysiinay xagga dikriga ama aanu ka daboolay qalbigooda ee hawadooda raacay arrinkooduna xadgudubka uu noqdayna kuwaana ha adeecin oo dariiqooda ha marin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka sidaa loola talinayo ee ilaahay awaamirtaa uu siinayo dee inakuna halkaynu joognaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay majaalista dikriga ee ilaahay lagu hadal hayo sida majliskeennan oo kale rasuulku waxa uu tilmaamay inay alla u sugnaadeen malaa'ig sayaaxiin oo dhulka socotoo marta oo dawaafta oo markay arkaan meel ilaahay lagu hadal hayo sida halkan oo kale ayay odhanayaan muraadkiinnii iyo dantiinnii laydin soo diray waatana isu kaalaya markaasay malaa'igtu soo buuxinayaan iyagoo dhagaysanaya oo dikrigaa iyo goobta lagu hayo soo xaadiraya marka ay noqdaan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala weydiinayaa isagoo uga xogogaalsan addoomadaydii siday ahaayeen su-aalo badan buu ilaahay weydiinayaa isagoo og markay uga jawaabaan ayaa wuxuu ku odhanayaa ushhidukum annii qad kafartu lahum waxaan idin markhaati gelinayaa malaa'igtaydiiey kuwaa aada soo aragteenee i xusaya inaan u dembi dhaafay markaasaa malag malaa'igta ka mid oo odhanaya yaa rab ina fiihim fulaan laysa minhum inamaa jaa lixaaja wuxuu odhanayaa yaa rab hebel baa ku jira ka mid ma aha isagu muraad kaluu lahaa waaba qof qof isagoo doondoonaya un xalqadan inoogu yimid darsiga iyo dikrigaba uma socdo laakiin hebel buu doonayay tusaaleahaan waa saas oo kale hebel baa ku jira oo isagoo aan uba soconba dikriga iyo waxa meesha lagu hayo markaasuu alla ku odhanayaa humul qowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaasi waa dad qofka la soo fadhiista aanu ku hungoobeyn kuna guuldarraysanayn walahu qad kafartu isagana waa u dembi dhaafay waayo qoomkaa ama jamacaas ruuxa la soo fadhiistaa kuma qadayo ee isna nasiibkiisu ka qaadaya imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidka sacd ibnu abi waqaas uu warinayo inuu yidhi kunaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama sittata nafar nebigaanu la joognay annakoo lix qof ah faqaala almushrikuuna lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam utrud haaulaai canka laa yajtari'uuna calayna waxay mushrikiintii ku yidhaahdeen moxamedow ma doonaysaa inaanu ku rumayno kuwan majliskaaga ka eri yaanay nagu soo dhiiranay annaku waxaanu nahay madaxdii iyo maalqabeenkii iyo dee hormoodkii quraysheed marka annaka iyo kuwan waa fuqaradii muslimiinta khabaab iyo camaar iyo suhayb iyo bilaal iyo annakiyo kuwan majliska iyo goobtu nama wada qaadee waxa weeyaan kuwa naga eri waxau yihi saxaabigaasi wa kuntu ana wabnu mascuud warajulu min hudayl wa bilaal warajulaani nasiitu ismayhima yacni waxaanu hayn anigiyo ibnu mascuud iyo nin ree hudayle iyo bilaal iyo laba nin oo kaleon magacooda iloobay waxau ihi markaa fawaqaca fii nafsi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam maa shaa allahu an yaqac faxadatha nafsah nebiga markaa naftiisii waxa ku soo dhacay wixii alla uu doonay inuu kusoo dhaco oo dee naftiisiibuu ugu sheekeeyey isagoon kuba hadaloon arrinkii muujinba tolow ma fiican tahay kuwan maadaama ay yihiin madaxyaweyntii quraysheed lagana yaabo iyagu hadday islaamaan inta kalena inay ku dayato talow sidaa ma yeeshaa nebigu haddama samayn laakiin way ku soo dhacday isagoo ay ka tahay lexejeclo uu lexejeclaynayo madaxdani hadday rumayso qoomka intii kalena way raaci waayo kuwa dadka hor joogee diidaya waa kuwan arrintii halkaa markay marayso ayaa fa anzala allahu caza wajal ilaahay nebi maxamed wuxuu ku soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha nebi moxamedow ha ka eryin majliskaaga kuwa gellin hor iyo gellin dambeba alla caabudaya wejigiisa iyagoo doonaya oon muraad kala lahayn kuwaa daa oo ha caydhin halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa in had iyo jeer ruuxa muslimkii ku dadaalo inuu noqdo maca asaalixiin yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin kuwa iimaankooda ka run sheegay kuwaa macooda noqo majaalista laqwiga iyo lahwiga iyo xumaanta lagu hayo iskaga fogow laakiin waxaad ku dadaashaa halka ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa lagu hayo taasaa kuu khayr badan dabadeed waxaa la tilmaamay masiiru lmu'miniina wa masiiru aldaalimiin halka ay mu'miniintu marayaan oo jannada ah iyo halka ay daalimiintu marayaan oo naarta ah waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur amarkaas kii doonaa ha rumeeyo kii doonaana ha gaaloobo ma aha amar dee loogu bannaynayo ikhtiyaar laleeyahay nin walaba sidaa doonta samee ujeeddadu ma aha sidaa asluubkan oo kale waxaa la yidhaha sidaynu xalayna soo tilmaamanay qul aaminuu bihi aw laa tu'minuu waa asluubu tahdiidi waalwaciid waa hanjabaad iyo goodi adag oo macnuhu waxa uu yahay mar haddii xaqii laydiin caddeeyey laydinku taag waayey dee nin walowba ikhtiyaar waad leedahay oo dee qofku ma khasbana oo wuxuu samaynayo dee rabitaankiisuu ku sameeyaa laakiin looma ogolo dee rabbi raalli kama aha kufriga iyo gaalnimada ee macnuhu waxa weeye kii rumaynayo una rumee abaalkaaga waad heli kii gaaloobaya una gaalow cuquubad iyo cadaabka waad heli marka waa goodi iyo hanjabaad waa sida ilmahaaga yaroo kale markaad ku cadhooto aad ku tidhaahdo waxaa doonta samee waan ku arki doonaay maaha macnaheedu dee inaad ufasaxdood le sidaa doonta yeel laakiin macnaheedu waa hanjabaado waxa weeyi dee waan ku ciqaabi doonaa ee halkaagii mar marka tanna waa sidii oo kale ilaahay markaa waxa uu tilmaamay mu'miniintu halka ay marayaan iyo abaalka wanaagsan iyo gaaladu halka ay marayaan iyo cuquubada daran murtafaqan waa maxalul irtifaaq oo ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray murtafaqan ay manzila hoy iyo meel lagu sugnaado halka mujaahid uu kaga fasiray mujtamaca meel lagu kulmo cataa ibnu abi rabaxna maqaran meel lagu sugnaado marka waxaa looga jeedaa uun waa maxal ama meel lagu jiqilaysto oo lagu sugnaado ama hoy iyo maqaam laga dhigto laakiin waxaa la yidhi aslulirtifaaq waxaa loo adeegsadaa dee raaxada oo waxaa dangiigsada ama jiqilaysta ama tiirsada dee qof murtaaxa qof cadaabani dee ma tiirsado marka waa mutaqaabil uun oo halkii laga yidhi jannada waxasunad murtafaqa uunbaa naartiina la qaabilsiiyey oo la yidhi wasaa'ad murtafaqa ee iyaga jiqilaysi iyo meel lagu raaxaystaa uma soo bixin ee cuquubo iyo cadaab daran ayaa hanti u ah oo ay gelayaan allah waxau ihi sayaquuluuna waxay odhanayaan halaaatun hum iyagu halaaatun waa saddex raabicuhum kooda afraadna kalbuhum aygoodii buu ahaa asxaabulkahfiga wayaquuluuna waxay odhanayaan qolo kalena khamsatun ay hum khamsa asxaabulkahfi shan bay ahaayeen saadisuhum kooda lixaadna kalbuhum aygoodii buu ahaa rajman bilgayb labadaa qoloba waxaa lagu tilmaamay yarjumuuna way ganayaan rajman ganis bilgaybi waxa maqan wax maqan oonay cilmi u lahayn ayay iska ganayaan oy isaga hadlayaan ee labadaa tiraba sax ma aha wa yaquuluuna qolo kalena waxay odhanayaan sabcatun waa toddoba ay hum sabca wa haaminuhum kooda sideedaadna kalbuhum aygoodu ahaa kuwan haddaba lama odhan rajman bilgayb waa laga aamusay taana culimmadu waxay ka daliishadeen sidii jalaaluddiin almaxalliba hadalkiisa aynu kusoo qaadannay in tirada saxdi ay tahay sabcatun wa haaminuhum ibnu cabbaasna waatuu tilmaamay qul waxaad tidhaha nebi allow rabbii rabbigay ayaa aclamuu cilmi badan biciddatihim tiradooda maa yaclamuhum garan maayo ilaa qaliil in yar mooye cid kale garan mayso falaa tumaari ha ka murminoo ha ku doodin fiihim ay fii shanihim arrinkooda ha ku doodin ilaa miraa'an dood mooyaane taasoo daahira muuqata oo waxaad yaqiinsan tahe lagu waxyooday mooye wax kale ha kaga doodin walaa tastafti jawaabna ha weydiinin fiihim ay fii shanihim asxaabulkahfiga arrinkooda jawaab ha ka weydiin axadan qofna qofkaasoo minhum ay min ahli lkitaab kuwan kitaabka la siiye ka mid ah walaa taquulanna hana ku odhanin lishay-in shayna ha ku odhan innii anigu faacilun kii samaynayaan ahay daalika shaygaas hadan berri toole berri uun loogama jeedee waa zaman kastoo mustaqbal ah wax kastoo kugu soo socda waxaasaan samayn doonaa ha odhan ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooyaane ay ilaa qaa'ilan in shaa allah xaal aad leedahay ilaahay hadduu doonaan samayn mooye si kale ha u odhan wadkur xus rabbaka rabbigaana xus idaa nasiita markaad ilowdo oo dee in shaa allahu ka daba dheh markaad xasuusato amaba wadkur rabbaka rabbigaa xus idaa nasiita markaad wax ilowdo waxaa doonto aada ilowdi waayo dee waxa weeyaan shaydaanku isagaa wax ilowsiiyey insaanka wamaa ansaaniihu ila shaydaanu an adkurah marka maadaama nisyaan uu sabab shaydaan ku imanayo shaydaankana waxaa kaa eryi karaa uu yahay xuska alla uun markaad waxilowda alla xus laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwata ila billaah iyo ereyada la midka ee xuska alleh ee tilmaamaya tawxiidka iyo adigu awoodiya itaal inaanad lahayn xus alleh markaad waxilowdo wa qul waxaad tidhaahdaa casaa an yahdiyanii inuu hanuuniyu xaqiiqo ku yahay rabbii rabbigay liaqraba mid ka dhow min haada kani qisadan asxaabulkahfiga mid uga dhow rashadan xagga hanuunka iyo daliilka waxa weeyaan nebinimadayda iyo runnimada risaaladayda yacni waxaa ilaahay xaqiiqo ku yahay inuu igu hanuuniyo wax xagga hanuunka iyo daliilka rasuulnimadayda uga dhow qisadan asxaabulkahfiga waqad facala allah ilaahay wax badan oo rumaynaya risaaladiisa ayuu ku manaystay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam walabithuu way nagaadeen asxaabu lkahfi fii kahfihim godkooga waxay ku nagaadeen halaaa miatin saddex boqol oo siniina sannadood wasdaaduu waxaanay ziyaadsadeen tisca sagaal sannadood oo saddex boqol iyo sagaal sannadood ayay ku sugnaayeen godkaasoo ay hurdeen qul waxaa tidhaha nebi allow allaahu alleh ayaa aclamu u cilmi badan bimaa labithuu ay bilubtihim nagaanshahooda allaa og lahu ay lilaah alla ayuu u sugnaaday haybu samaawaati samooyinka waxa ku maqan iyo walardi arlada waxa ku maqan absir bihi waa siiqatu tacajub oo maa absarahu maxaa ka arki og oo ka arag badan ayay la mid tahay wa asmacna maa asmacahu maxaa ka maqli og oo ka maqal badan ayay la mid tahay waa siiqatu tacajub absir bihi absir arki ogaa ama arag badanaa bihi ay billaahi alleh ilaahay arag badana oo arki ogaa wax walba wa asmic ilaahay u maqal badanaa bihi bihi ay billaah ilaahay tabaaraka wa tacaala wax walba maqli ogaa oo u maqal badanaa maa lahum uma sugnaanin iyaga min duunihi ilaahay sokadii min waliyin wax u gargaaro arrinkooda maamulaa uma sugnaanin ilaahay sokadii ee ilaahay baa tabaaraka wa tacaala keligii tawaliyey arrinkooda una gargaaray walaa yushriku la wadaajin maayo rabbi fii xukmihi xukumkiisa axada qofnaba ruuxna ilaahay xukumkiisa waxba ka siin maayo oo in ilxukmu ilaa lilaah dee ruuxa ilaahay xukumka ku qabsadaana isaga ayaa xuduuddii ilaahay iyo seerihiisii galay dee waana shirki iyo gaalnimo uu yacni ciqaab iyo cadaab ku mudanayo alla waxau ihi watlu akri nebi allow maa kii uuxiya ilayka lagu waxyoodo min kitaabi rabbik tilaawadu waa laba tilaawa lafdiya iyo tilaawa xukmiya atilaawa alafdiya waa xuruufta qur-aanka in la akriyo atilaawa alxukmiyana waa xukumkiisa in la qaato oo amarkiisa lagu dhaqmo nahyigiisana laga tago labadabana tilaawadu waa caam yeelaysa allafdiya waalxukmiya waa akri kuna dhaqan oo raac watlu akri raacna maa kii uuxiyo lagu waxyooday ilayka adiga nebi allow oo min kitaabi rabbik rabbigaa kitaabkiisa ah laa mubadila wax bedelaa likalimaatih ilaahay kalimaadkiisa uma sugnaanin kalimaadkiisa sharciga ah ee wacdiga iyo waciidka wuxuu muuminiinta u ballanqaaday ama gaalada ugu goodiyey iyo kalimaadkiisa qadariga ah waxa uu xukumee uu qadaray midna cid bedeli karto wax ka doorin kartaa uma sugnaanin ee waa haabit sugan oo marnaba aan bedelmay walan tajida helina maysid min duunih ilaahay sokadii multaxada meel loo ciirsado loo leexdo oo ilaahay lagaga badbaado ama lagaga baxsadana heli maysid wasbir sabirsii nafsaka naftaada nebi allow ku sabirsii oo ku xidh maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigood caabudayay bilghadaati gelinka hore iyo walcashiyi gelinka dambaba yuriiduuna wajhah lama odhan majaalista madaxda iyo maalqabeenka oo dadka dee dabaqad walba dabaqadeeda ayay doontaa oo maanta ninku hadduu maanta madax noqdo majliskii lagu yaqaanay ku arki mayse ninkii halkuu maray cidday dee isku derajada yihiin buu doonanaya laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay derajada rasmigee la doontaa waa ahlu cibaadaha dadka markaad aragto cabsi iyo cibaada kaaga kordhayso kuwaa doono oo la fadhiiso waxba maalqabeen iyo madax ha ku meeraysan laakiin daacada iyo cibaadada iyo cabsida alleh naftaada halka lagu hayo ku sabirsii kuwaasaa wax kuwa ah waxna kaaga kordhayaan wasbir nafsaka naftaada ku sabirsii maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna caabudaya rabbahum rabbigood bilghadaati gelinka hore iyo walcashiyi gelinka dambaba yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhah ilaahay wejigiisa kuwaa la joog walaa tacdu caynaaka yaanay ka tallaabin indhahaaguna canhum iyaga meel kale ha u hanqaltaagin turiidu xaal aad doonayso ziinata alxayaati addunyaa nolosha tan adduunyada quruxdeeda walaa tutic ha adeecin man axadka akfalnaa aanu ka daboolay ama aanu moogeysiinay qalbahu qalbigiisa can dikrinaa xuskayaga oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay oo wa kaana uu ahaaday amruhu amarkiisuna furutaa min alifraad xadgudub ama furutaa min atafriid gaboodfal yacni labadaa midkuu doono ha noqdee kaana iska ilaali oo ha raaci waqul waxaad tidhaha nebi allow alxaqu xaqii min rabbikum rabbigiin xaggiisuu ka ahaaday ee faman shaaa ruuxa doonaa falyu'min ha rumeeyo waman shaaa ruuxa doonaana falyakfur ha gaaloobo waayo innaa anagu actadnaa waxaan u diyaar garaynay lidaalimiina daalimiinta naaran naar baanu u diyaar garaynay naartaasoo axaata u koobay bihim iyaga suraadiquhaa dayrkeedu u koobay oo suraadiqu waa faacilka axaata naarta oo axaata u koobay bihim iyaga u koobay suraadiquhaa derbigeeda ku wareegsani u koobay oo dhinacna aan uga bixi karay wain yastakiisuu hadday gargaar dalbaanna yuqaasuu waxa loogu gargaarayaa bimaa biyaa loogu gargaarayaa biyahaasoo kalmuhli sida waxa weeyaan naxaas la dhalaaliyo oo kale ah kulka iyo kulaylka kuwaasoo yashwii solaya oo gubaya alwujuuha wejiyada kuwaasaa loogu gargaarayaa oo biyo u ah bisa alla ilaaha waxaa xumaaday asharaabu cabitaankaasaa xumaaday almaqsuusu bidami sharaabuhum wasaa'at way xumaatay hiya naartaasi murtafaqa meel lagu sugnaado ama lagu jiqilaystana iyadaa ugu xun ciyaadan billaah ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey inaa anaguba alla yidhi laa nudiicu dayici mayno ajra man mid abaalkiisa kaasoo axsano wanaag falay huwa manku camala xagga camalka oo ikhlaas iyo mutaabaco camalkiisa ku saleeyey kaasaa saalix ah ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin jannaatu cadnin nagaadi jannooyinkii bay leeyihiin oo tajrii way qulqulayaan min taxtihim hoostooda al anhaaru webiyadii baa qulqulaya yuxallowna waa la qurxinayaa fiihaa jannada dhexdeeda lagu qurxinayaa min asaawira jinjimahaas oo yacni waxyaabaha gacanta lagu xidhaya ah ayaa lagu qurxinayaa gacmo ku-xidhyada ama jinjimahaas oo min dahabin dahab ah wayalbasuuna waxaanay xidhanayaan hiyaaban dhar bay xidhanayaan dharkaasoo khuduraa cagaaran dharkaa cagaaran oo min sundusin xariirta nooceeda jilicsan ka samaysan oo ka ahaaday iyo wa istabraqin teeda adagba ka samaysan muttaki'iina xaala ayhiin kuwa dangiiga fiihaa jannada dhexdeeda cala al araa'iki sariiraha korkooda ku jiifooo ku dangiiga nicma waxaa nicmo lahaaday athawaabu abaalmarintaasaa alla ilahe wanaagsanaatay waxasunad way wanaagsanaatay hiya jannadaasi murtafaqaa meel lagu shiqilaystoo lagu raaxaystana iyadaa ugu wanaagsan allaahuma ajcalna min ahli ljanna intayna ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online